alghinaau yumbitu alfitnata fi lqalbi heesku qalbiga wuxuu ku dhaliyaa fitno wa iyaakumaa walaqaaniya iska ilaaliya heesaha fa ina alghinaa'a yumbitu alfitnata heesuhu wuxuu dhaliyaa heesku yumbitu alfitnata fitno ayuu dhaliyaa fi lqalbi uu ku dhaliyaa wayuwallidu khawaatira asuu'i wuxuu dhaliyaa fikir xun inuu ku soo dhacdhaco qalbiga fi nafsi nafta uu kusoo dhaco nafta fikir xun inuu ku dhaco kusoo dhaco yacnii dembigu khawaadirow ka bilaawdaa culamaau suluug saasay leeyihin dembiga marka hore wuxuu ku dhacaa wuxuu ku bilaawdaa naftaa wax ku soo dhacaya waxaas ku soo dhaca adaada iskala dagaalaminoo shaydaankaada ka isticaado samaynin wuxuu isku bedelaa fikru xoogaa fikrad qalbigii gashay fikraddii marka waxaa ku xiga in laga sheekeeyo mararka qaar in laga doodo wixii lagu doodo hadhow marka waxay imaanaysa in wixii qofka intuu dhex galo naftiisa uu ku baabi'iya marka khawaadiru suu ayuu nafta ku soo ridaa arrinkan marka aqaaniduna heesuhuna waa xaaraam kabaa'irtay ka mid tahay saddex aayadoodoo qur'aankana waa tilmaamee qowluhu tacaala alla iri wastafsiz man istatacta minhum bisawtika shaydaanka ilahay wuxuu ihi duufso intaad doonto codkaaga ku duufso bisawtika marka codka shaydaanka waxaa lagu fasiray alghinaa heesaha lagu fasiray ama almismaar muusikada iyo heesta aayadda kale waxaa weye wamin annaasi man yashtarii lahwa alxadiidi liyudila can sabiili illahi bigayri cilmin wayatakidahaa huzwa ulaa'ika lahum cadaabun muhiin cadaab ihaanayste ayay leeyihiin dadka waxaa ka mida kuwo lahwa alxadiid iibsanaya sheeko lahwi oo lagu daaho diinta looga mashquulay iibsanayaan waxay ku iibsanayaan xaqii iyo qur'aankii cabdullaahi bni mascuud wuxuu yidhi wallaahi aladii laa ilaaha illaa huu inahu lghinaau ilaahan ku dhaartay heesaha laga wadaayo waa dhaartay cabdullahi bni mascuud qaara hadda marka waxay ku leeyihin hees inuu xaaraan yahay qur-aanka ka soo bixi nacam cabdullahi bn mascuud dhaartiisa maxay tahay marka iyada oo ku fasirasaan aayadda kale waxay tahay qowluhu tacaala uu yidhi afa min hada alxadiidi tacjabuuna watadxakuun walaa tabkuuna waantum saamiduun afa min hada alxadiidi tacjabuun qur-aankan xaggiisa miyay la yaabayaanoo ay marka miyaad la yaabaysaan watadxakuuna walaa tabkuun ood qoslaysaan iska qoslaysaan oodnan ooynaynin waantum saamiduuna idinkoo iska heesaaya cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi antum saamiduuna idinkoo heesaayo usmud lanaa ay qanni lanaa luqatu ximyar waayo saddexdaas aayadood baa marka u daliila qur'aanka amaa xadiidka waxaa daliilo xadiidkii bukhaari uu wariyey min xadiidi abi malik alashcari layakuunanna min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira walxariira walmacaazif ummaddeyda waxaa ka mid noqon doona kuwo xalaashanaayuu yidhi farjiga zinada iyo xariirta iyo heesaha qalabka muusikada iyo kuwa xalaashado ayaa dadkii ka mid noqon doono markaa wuxuu yidhi wayamsakhu aakhariina minhum qiradatan wakhanaaziir kuwa ayaga ka mida waxaa laga dhigayaa kuwaas cuquubo waxaa ilaahay ku ridayaa uu ka dhigayaa daanyeero iyo doofaaro ayaa ilaahay ka dhigaa kuwo qayb ka mida kuwaas haddii marka ay xaaraam aynan ahayn cuquubo intaa la-eg waxa lagu mutaystaa waa maxa marka ayb marka heesaha waxaa weya dhallinyaradana waa u daran tahay weliba iskoolada qaarkood waxaa weeyaan naagihii gabdhihii wiilash inta laysdhex fariisiyaa heesahaas lagu baraa ilmaha nacam heeskiiba laga dhigaa xataa inuu wax fiican ba yahay nacam waxay ku leeyihin heesku inuu bannaan yahan rabnaa inaan dadka tusno dadkaan mutashadidiintaan uga hortegayna nacam ayb naftaada un dhib ha u keenin adiga nacam cid aad wax u dhibaysaa ma leh laa yaduru ilaa nafsahu naftiisa unbau dhibaa qofka waxaa laga celinaya cadaabkaas naftiisa unbau dhibaa isagana ku maman ilmaha markaa laga ceshto iskoolada noocaas oo kale nacam qofku ilmihiisa asaa mas-uulka ah maaha inaad cunugaa gabadhaada iyo wiilkaa intaa iskool u dirsato iskoolkaas manhajkiisa aadan ka warqabin waxa lagu sameeya aadan ka warqabin iskoolow ilmaha ii aadaa in saas la yidhaahda ma ahtaa marka ilaha in looga cabsado heesaha marka wuu ka celinaa marka weliba axaadiista aad bay u fara badan tahay kutub badanna waa laga alifay ibnu rajab wuxuu ka alifay kitaab laydhaha nushat alasmaac heesaha xaaraantinimadooda kitaabuu ka alifay ibnu rajab raximahu llahu tacaala ibnulqayim iqaafatulahafaanka uga hadlay sidoo kale taxriimu aalaati darab sheekh ilalbani raximahullah taala wuu ka alifay kitaabkaasuu ka alifay waa badan yihiin culummada muustikada xaaraantinimadeeda wax ka aliftay lama tiri karo mana la xisaabi karo marka taa iska ilaaliya u leeyahay heesaha owqaadaha qaarkood ka waran heesaha eeg waqtiga arooskaoo kale iyo ciidaha iyo kale maxaa la ogolyahay arooska iyo ciidaha naagaha oo aan niman ku dhex jirin waxaa loo ogolayaa duf inay garaacdaan addarbu biduf gurbaan iyo inay tuntaan iyo ay iska dheeldheelaan maalmahaas way u bannaantaha sababtoo culimmadu waxay dhahaan nufuusta naagaha naaqis waayo naaqis waay sida nebiguba yidhi calayhi isalaatu wasalaam nafta kullama ay nuqsaani ku jirtana waa kullama ay u baahan tahay lahwiga xoogaa soo ma garanin walidaalika lahwiga waxaa u baahi badan ilmaha yaryarka ah ilmihii ma soo qaangaarin yaryarka maogtahay naaguhuna waa iska jecel yihiin amaa ninka ragga ee xaasimka ah lahwiga ma jecla mar walba yacnii yacni kartida iyo yacni dadaalka iyo ayuu ka xigaa nacam soo ma garanin hadday noqonayso lahwina wax karti ku jirta oo lahwi ku samayna nimankii xabashada ayo warmaha tuurtuuraayo kale iyo ee nebiga u ogolaaday markaas tadriibna u noqon karta jihaadkii tadriib u noqon karta iyo laakiin nin raga inuu lahwi uga dhigto hees iyo wax lamida uu naaga la heeso iyo waxaa weeyaan ibnu maajishuun wuxuu yidhi markii la weydiiyey reer madiine ka waranaa layidhi heesaha maxay ka qabaan laa yafcalu ila almukhanasuun annaga agteenna uu yidhi dadka naaga nimanka naagaha iska dhigaa sameeyo yidhi waxaas ee niman raga waxaa kuma kacaan yidhi ma heesaanu yidhi marka waxaa weeyaan haweenka marka nuqsaanta ku jirtaa lagu kabaa marka maalmaha aroosyada iyo ciidaha loo ogolyahay marka waxaa loo ogolyahna qalabkan diryaamaayo oo muusikada gaalada iyo maahan nacam waxaa maa macaasifta ma aha waa dufka waa dufka nacam gurbaanka waxa ay ku heesaayaanna waa inay noqdaan wax xaq ah oo aan baatil ahayn fisqi iyo jacayl iyo waxaa cishqiga iyo waxaas lama rabo nacam waxay ku heesayaan inay noqdaan labadii gabdhood ee xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam abubakar u soo galay iyagoo wax tumanayaan oo markaa heesaayo abubakar usoo galay markaasuu markaasuu yidhi amizmaaru shaydaani fii beyti rasuulillaahi oo hees shaydaan maa gurigii rasuulka lagu dhex samayna markaasuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam dachumaa ka tag ina likulli qowmin ciidan wahada ciiduna qowm walba ciiday leeyihiin tanna waa ciiddeennu yidhi riwaayada waxaa ku jirta xadiidka bukhaariga walaysataa bimuqanniyatayni labada gabdhood ma aysan ahayn kuwa heeso yacnii naagaha heeso oo waxaas ku shaqaysta maba ahaan jirinba maalintaas wax ay samaynayaan bisay ahayd nebigu marka fiiri markuu yidhi amizmaaru shaydaani fii beyti rasuulilah abubakar ma dhin waa bannaan tahay dha nebigu ma dhin waa bannaan tahay daa ciiddou ku cileeyey idan maalintaas ciidday ruqsa tahay bis dabcan marka ajaanib iyo rag waa inaanay ku dhex jirin qalab waaweynko muusikada waxaana ma ahayn duf iyo wax jaa-is oo bannaan iyo waqtiyada farxadda nebiga oo jihaad kusoo guulaystaa gabar waxay tihi rasuulka ilaahay waxaa nadar ku gala inaan korkaaga geeraar aan ka tiriyo haddii ilaahay kusoo guuleeyey markaasuu yidhi oofi nadarkaaga say u ammaanaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam bay waxay tihi wa fiinaa nebiyun yaclamu maa fii qadi nebi oo berri wax dhacaayo oga annaga nagu jiro markaasuu nebiga wuxuu yidhi quulii maa kunti taquuliin wixii markii hore aad dhehaysa iska dheh laakiin kan dhaaf buu yidhi fainahu laa yaclamu maa fii qadin ila allah berri wax dhacaa ilaahay unbaa og marka wax sharciga ku xaaraam ah ciidda ma xalaalaynaysa iyada yani waxaan ujeedaa qowl sharciga baatil ku ahaa maalinta ciiddoo layska dhihi kara ma jiran soo ma kaza tawasucan marka iyaga maalmahaasaa loo banneeyay si nuqsaanta ay ugu kabaan amaa nin weyn ninka weyn isaga marka waxaa weeyaan hawl kalaa u taalo iyo shaqo kale xamiyaa laga rabaa isaga hinaha iyo heeskuna marka qalbiga wuxuu ku dhaliyaa marka nifaaquu ku dhaliyaa cabdullahi bn mascuud saasuu yidhi qalbiga nifaaquu ku dhaliyaa sida biyuhu ay u soo dhaliyaan cawska ayuu qalbiga munaafiqnimo ugu soo dhaliyaa annardu washataranj malhaatun lilwaqti nardiga nardi waxaa layidhaha shataranjiga waa jarta taqriiban anagu shaxday aan u naqaan nardiga weliba khaasatan waxaa weyaan waxaan gaaladu waxay dhahaan jes ay dhahaan waxaa weyaan waa dhaalo kuuskuusanoo madow oo fardo ah oo marka dad laba qofaa ciyaaraysa marka waa hadda af soomaali anugu ma aqaano maxaa af soomaaligu noqonaya ya waa taqriiban ya jeeska aan u aqaanaa laadhuuga iyo waxaas ya waxaas waa calaa kulli xaal fardaa iyo waxaabaa waxay kale leeleedahay magacyay u leedahay iyagu marka hadba waa la guurguurinaa qofka marka waxaa weyaan waa u fakeraa wakti badan baa ku dhumo kaas waa nardiga iyo shataranjiga malhaatun lilwaqti waqtigay lahwi u yihiin ay mashquulinayo wa iyaakumaa washataranja iska ilaaliya shataranjiga wanarda iyo nardiga weliba nardigu dembi waa sababtaa nebigu wuxuu yidhi sal slam xadiid muslim oo warinaya man laciba binardashiiri fakaannamaa sabaqa biyadayhi laxma khinziirin ninkii cayaaro ninkii nardi baashaas ku cayaaro wuxuu u dhigmaa ama uu la mid yahay nin gacmihiisa dhex geliyey oo jarjaray hilib doofaar faraha kula jiro iyo u dhigmaa wakhtigay dhumeyn fainahu wuxuu yidhi shuqlu lbadaaliin weyaan dadka baagamuudadaa shaqadooda waqtiga in layska dhumiya lama rabo dayaaculwaqti waa waxa ugu daran waay qofka fasaadka ugu daran ibnulqayim wuxuu leeyahy waa dayaaculwaqti ka waqtigii oo lagu dheelo ayuu ka imaadaa nacam fainahu shuqlu lbadaaliin halkan hadda waxaa weeyaan kubadda ama banooniga waxay noqotay qofkii inuu waqti uu cayaaro iyo waqti uu ka sheekeeyo iyo waqti uu daawado iyo waqti uu ku murmo adduunkii dhammaa iyadaa qaadatay marka nacam dadka dhallinyarada baashaasaad aad u wareerisay gaaladuna waa ugu talagaleeno waxaa weeyaan mar kasta koobaa uu socdo mar kasta nacam mid hadduu dhammaada mid kalaa ku xigo mid kalaa dhammaana mid kalaa ku xigo ku kalaa mid kalaa kusii xigo waqtigii dhammaaya isagaa lagu dhameeyey nacam baashii midda kale waxay noqotay caqiiday noqotay caqiido nacam oo dadku isku dilaanba qaarkood nacam dadaa isku dilaayo hebel waa laga raayay kankanaa la yeelay saan waayo marka inay noqdaan mararka qaarkood heerkaas hadday gaarayaan waxaa weeyaan waa daaquuday bahasha ay noqonayaan marka xadkeedii waaba la dhaafiyeyba heerkaas ay noqonaysaa gaalada dhaqankooda waxay tahay shan maalmood oo la shaqeeyo oo sidii dameer camal loo shaqeeyo subaxi guri laga kallaho labayo toban saac maqribkii lasoo galo gurigii ama hal saac habeenkii lagu soo noqdo istuur markaas daal istuur subax haddana shaqadii u taalo shan maalmood markuu saas u shaqeeya maalinta sabtigana banoonigaas u aadaa waa niman noloshooda dhan waa la qorsheeyey nimanaa qorshaystay hal joornaalo akhriyaa joornaallada hal midoo u tacasubaayo akhriyaa kooxaha banooniga midoo u tacasubaa oo ka tirsan yahay wuxuu u tacasubaa t telefishinka joornaallada telefishinka hal xaba u tacasubaayo fiirsadaa noloshiisa dhan rajister waa dadaa rajister garaysa sabtigiina marka waxaasuu ku mashquulsan axaddiina waa khamraysan yahay noloshooda dhan intaas waa nacam nimankan haddii lagu leeyahay dunyada ayaga haysto waa kada waa kada waa kada oo dadka ay u arkayaan inay cir iyo dhul ayaga kala haayaan waa naga hormareen saanay naga yihiin ay leeyihin niman nooca akaruhum noocaas waa nacam ayb waa niman marka noloshooda intaas ay tahay marka qof dadkii muslimiinta ayaga waay waxa cajziga annaga waay maahane marka nimankaas karti ku jirta waxaan hadda waxba kuma aha nacam waxba ma aha ayb fainahu shuqlu lbadaaliin wa muxaawalatu lmutrifiin weeyaan dadka mutrifiinto iska nicmaystay oo aan shukriga nicmadana haynin waxay isku dayaan waa yufsid alcumra cumriga uu fasaadiyaa wayushqilu cani ilfardi faradkoo dadka ka mashquuliyaa wayajibu an yakuuna cumrukumaa waxaana waajib idinku ah cumrigiinnu acaza calaykumaa inuu idinkaga qiimo badnaado wa afdala cindakumaa ou idinkaga fadli badnaado agtiinna min an taqdacaahu bimidli haadihi asakhaafaati waxyaabahan liito inaad ku bixisaan oo kale allatii taas oo laa tujidii aan wax faa'iidaa keenayni cumrigiina waa inuu idinkaga sharaf bato waxaan cumrigaaga waa inuu banooni kaaga qiimo bato nacam cumrigaaga waxaa weeyaan waa qarashkii cumrigaaga cibaadadaada waa kan aad ku dhex samaynayso ila cibaadada cimrigaa lagu dhex sameeya soo maa marka cimrigii aad cibaadada ku dhex samay lahayd ka warran marka haddaa ku mashquulsho waxaan uga mashquulsho xataa adduunyada in cimriga lagu mashquulay lama ogola lidaalika ibnu rajab wuxuu leeyahay adduunye oo lagu mashquulo haddaysan fasaad xataa adduunyada xalaasha oo lagu mashquulo haddaynan fasaadka weyn aysan ahaa lahayn midka ah in cumrigaagii ood ku cibaadaysa lahayd aad halkaa ku baaba'aayo fasaad kale haddaynan wada lahayn kaasaa ku filnaa lahay cumriga layska jiro wa tufsidaahu aad ku fasaadaysaan bihadihi alxamaaqaati dabaalnimadan allatii taduru wa turdii taas oo wax dhibayso wa turdii halaajinayso annahyu cani alkahaanati waatanjiimi iska reebid layska reebay kahaanada iyo tanjiim kitaabgaablow qofka inuu ahaado wax sheeg sheego faaliyo wa iyaakumaa walqadaa'a binnujuumi iska ilaaliya xidigaha oo wax lagu xukumo watakahun iyo takahunka fa ina daalika kaagaas liman sadaqahu qofkii rumeeyo mukhrijun can iddiini diinku ka saaraya wa mudkhilun lahu mid gelinaya fii jumlati almaariqiin dadka diinka ka siibtay buu dhex gelinaya wa amaa tacdiilu lkawaakibi kawaakibta yacnii tacdiilku in la fiiriyo yacnii wa amaa tacdiilu lkawaakibi kawaakibta toosintooda wa tabyiinu ashkhaasihaa noocyadeeda caddaynteeda wa macrifatu awqaati duluuciha waqtigay soo baxayaan garashadeeda wa quruubiha ay waqtigay dhacayaan wa tacyiinu manaasiliha wa buruujihaa caddaynteeda meelaha ay degaan iyo buruujtooda wa awqaati nusuuli shamsi waalqamari biha iyo in wa macrifatu awqaati nusuuli shamsi qoraxda degiddeeda iyo walqamari dayax degiddiisa bihaa iyada lagu aqoonsado sidaa in loo fiiriya kawaakibta wa tartiibu darajaatiha darajaadkeeda darajaadkooda tartiibteeda lilihtidaa'i bihi si loogu hanuuno loo yeelo wa tacarufi saacaati saacaadka loogu aqoonsado wa awqaati salawaati lagu aqoonsado bidilaali hoosaska iyo bihaa iyada hooska in lagu aqoonsado salaadii waqtigeeda iyo wabiha iyo xidigihii fa inahu xasanun waa wanaagsanya mudrikun dalika mudrikun mudriku dalika kullihi kaagaasoo dhan mid haleelayo biariiqi isaabi biariiqi alxisaabi mud- fainahu xasanun mudriku dalika kullihi kaasoo dhan mid mid haleelayo waa biariiqi alxisaabi haleelayo mafhuumun oo la kasaayo waa la fahma qaala allahu tacaala huwa aladii jacala lakum اnujuuma alla waa midka idiin abuuray xidigaha litahtaduu biha si a uga hanuuntaan fii dulumaati lbari walbaxri beriga iyo badda mugdigooda wa qaala caza min qaa'il huwa aladii jacala ashamsa diyaa'an waalqamara nuura waqadarahu manaasila ku jaangooyey litaclamuu si aad u ogaataan cadad asiniina waalxisaab sanadaha tiradooda iyo xisaabta maa qalaqa allaahu dalika ilaa bilxaqi yufasilu alaayaati liqowmin yaclamuun yacnii xidigaha waxuu ka wadaa in lagu fiiriyo jihada ay kaa jirto qibladoo kale haddaad wareerto ama aad dhunto dayaxii iyo qoraxdii in la fiiriyo oo lagu ogaado yacnii awqaadda salaaduhu ay soo gelayaan la ysaga kaalmaysto waxyaabahaas marka way bannaan tahay iyadana saasuu rabaa inuu yidhaahdo inkastoo sida ilaahay oo u yeelayba ay ku jirto sakhiraad maxaa yeele bisha ramadaan dhali- dhalashadeeda iyo dhammaadkeedaba bishaasaa lagu xadiday bisha fiirinteeda reer baadiye iyo reer magaal waa wada yaqaanaan waa loo sahlay marka cibaadadaanin cid kastay waajib ku tahay waayo haddii xisaab keliya ku ansaxee la dhihi lahay de dadka ninka geeliisa raacanayo inuu soon dhashay soo ku ogaan lahaa marka maslaxa ku jirta taas laftirkeeda inkastoo tanna in la fiiriya hadda aysan dhib lahaynoo si hadhow marka wax loogu oda lakin iyada keligeed wax lagu dhisi maayowabilahi towfiiq wsal allah wslm calaa nabiyina mxamedi wcala alihi wsaxbi ajmaciin raxiim alxamdu lilah rabbilcaalamiin sal allah wslm calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay wasiyatu abilwaliid albaaji raximah اllahu tacaala liwaladayhi qeybtii labaad ayaan gelaynaa in sha allahu tacaala alqismu اthaani min alwasiya qeybta labaad ee dardaaranka ka mida wa ama alqismu اthaani mualifku wuxuu yidhi qeybta labaad oo mima yajibu an takuuna calayhi oo ah waxa waajibayo waajib idinku ah korkiina inaad ahaataan korkiisa inaad ahaataan wa tatamasakaa bihi aada ku dhegtaan waxaa weeyaan ikraamu lakhi liakhiihi yacnii ikraamu lakhi liakhiihi waa ciwaanka uu sameeyey mucalliqee walaalka karaamaynta uu karaameeyo walaalkiis kale inaad iskaraamaysaan horta idinka nacam fa an yaltazima waxaa weeyaan waxyaabaha inuu ku dhega laga rabo fa an yaltazima inuu laazimo laai laasimsado kullu waaxidin mid kastoo minkumaa labadiinna ka mida liakhiihi walaalkiis alikhlaasa inuu u laasimsado oo isa saaro isu xil saaro walikraama iyo maamuus iyo walmuraacaata ilaalin fi siri waalcalaaniya sir iyo korba si sira iyo si hoose iyo si koraba waalmuraaqabata iyo ilaalin filmakiibi maqnaanshada iyo walmushaahadati iyo joogiddaba yacnii wuxuu leeyahay waa inaad isu laasimtaan midkiin midka kale waa inuu laasimo walaalkiis kale oo u laasimo ee waajib oo iskaga yacnii uu xil iskaga saaro inuu yacnii si ula dhaqmo yacnii saafi si saafi a inuu ula dhaqmo inuu maamuuso iyo inuu ilaaliyo sir iyo calaaniye labadaba inuu ku ilaaliyo iyo sidoo kale waalmuraaqabata fi lmakiibi waalmushaahada marka uu maqan yahay iyo markuu joogaba inuu aada u ilaaliyo labadaas kolba nacam yacnii walaaltinimadiinu ha ahaato weeyaan mid ku dhisan maamuus iyo qalbi saafi ah oo inaad isu saafi noqotaan iyo inaad marka sirta iyo keyrkeed iyo joogitaanka iyo marka qofka uu joogo ama uu maqan yahay inay isku si ay ahaadaan ay arrintaas ay ahaato cadfu sagiiri cala alkabiiri kan yar marka ninka yar in loo naxariisto marka oo midka weyn naxariista uu ku leeyahay waliyalzam akbarukumaa kiina idinkugu weyn ha laazimo liakhiihi walaalkiisa ha u laazimo alishfaaqa calayhi dhimrin oo u dhimrinayo walmusaaracata iyo degdeg ilaa kulli maa shay dhammaantiis oo ula degdego yuxibuhu ou jecel yahay walmucaadadata garabsiin fii maa yuiruhu waxa uu dooranayo inuu ku garab siiyo dabcan haddaysan macsi ahayn weeyaan walmusaamaxata dhaafid likulli maa yarqabuhu wax walba uu doonayo inuu u dhaafo waxa uu doonayo inuu faraha uga qaado u daayo ninka weyn mar walba waxaa laga rabaa isaga dulqaadka inuu yeesho sida badan iyo naxariista in isaga marka ay lahaato dee xadiidkuna waa aha laysa minaa man lam yarxam sagiiranaa qofkeenna yar midkaan u naxariisanin naga mid ma aha wayacrif sharafa kabiirana sharafa kabiirina keenna weyn sharaftiisa aan aqoonsanin ayb dadkii marka qofka weynna sharaf iyo wuxuu mudan yahay maamuus kan yarna waxau mudan yahay isaguna naxariis in loo naxariisto ayuu mudan yahay twqiiru sagiiri lilkabiiri kan yarna ka weyn inuu weyneeyo wayaltazimu asqaarukumaa kiina yarna wuxuu laasimsanayaa dusha u ridanayaa liakhiihi walaalkiis oo u laasimsanayaa taqdiimahu calayhi inuu hormariyo wa tacdiimahu iyo weynayntiisa fii kulli amrin arrin kasta uu ku weyneeya birujuuci ilaa madhabihi inuu u laabto labadooda ninba waxba u arkayaa midba ra'yi buu arkayaa ninka yar waxaa laga rabaa marka walaalkiis inuu hormariyo mar walba ounan ka hormarin maxaa wuu ka wen yahay xadiidkii qisadii muxayisa iyo xuwayisa iyo cabdiraxmaan ibnu sahl ninkii la dilay markii cabdullahi ibnu sahl la dilay waa tii ninkii la dhihi jiray uu doonay cabdiraxmaan ibnu sahl inuu hadlo ayuu doonay midkood ayaa doonay inuu hadlo markaasuu nebigu yidhi sala allahu calayh ali wasalam kabir kabir war weyney weyney ninka kaa weyn ha hadlo marka hore marka hadalka iyo talada iyo inuu isaga ka hormariya mar walba watacdiimahu fii kulli amrin iyo arrin kastaa inuu ku weyneeyo say ugu weyneynaana birujuuci ilaa madhabihi inuu madhabkiisa u laabto labadood hadday ra'yi isku qabtaan ninka yari inuu ra'yiga ninka weyn qaato mar walba nacam ila waxaa la rabaa midnimo iyo wadajir ma ogtahay hadday laakiin tahay dembi hadday tahay dabcan maya isagaa ku dhihi doona hadday macsi tahay maya lagu raaci maayo birujuuci ilaa madhabihi iyo walitibaaci lahu raacid ou raacayo fii sirihi wa jahrihi ou ku raacaayo iyo wa taswiibi qowlihi qowlkiisa inuu toosiyo iyo wa ficlihi iyo ficilkiisa qofka kaa weyn qowlkiisa ficilkiisa inaad toosisid ood sawaab u aragta markaan ninka yartaasaa laga rabaa almunaasaxatu bilxusnaa xaaladdii wanaagsanayd in laysugu naseexeeyo wa in ankara minhu hadduu ku inkiro filmala'i jamaacada dhexdeeda amran arrin uu ku inkiro meel dad badan joogaan arrin uu nacaayo ama uu inkiraayo haddii uu ku arko yuriiduhu amarkaas ou rabo midkood ou doonayo markaas ow dahara ilayhi ama uu u muuqdo khata'un gef ou u muuqdo fii maa yaqsiduhu waxa uu u qasdayo midkood waxa uu u qasdayay ayaa gef ka muuqdaa ama jamaaco dhexdeed ayuu wuxuu ku sameeyey wax xun oo midkood rabo ou rabo midkood inuu sameeyo falaa yudhir marka yaanu muujinin inkaarahu inkiriddiisa caleyhi oo ku inkiraayo isaga yaanu muujinin marka markuu ku inkiraayo si gooni walaalkiisa ugu sheego yaanu markaas yuunan muujinin bannaanka soo dhigin taasna marka waxaa weeyaan waaba naseexada sideedaba waa saas imaamu shaafici raximah ullahu tacaala waxa uu yidhi haddaad saaxiibkaa wax ku aragtay oo ama aad wax rabtay inaad u sheegto waxa uu yidhi midkiin hadduu ku arko walaalkiis naseexo oo u rabo inuu wax uga naseexeeyo falyansaxhu fii maa baynahu wa baynahu labadooda dhexdooda ha ugu naseexeeyo iyadoo cid kale aysan la joogin marka u sheego saa ha ugu naseexeeyo saas ayaa dhow in lagu aqbala naseexada markaas haddaadan sidaas yeelin uu yidhi wain ankartahu calaaniyatan haddaad ku inkirto faqad afdaxtahu uma naseexaynina waa ceebaysa ninkaa nacam naseexada iyo ceebayntuna farqi baa u dhexeeya ibnu rajab risaalo uu ka alifay la yidhaahdo alfarqu bayna alnasiixati waaltacyiir naseexada iyo ceebaynta farqiga u dhexeeya qof baa wuxuu isleeyahy qof u naseexeey waana ceebaynaa filxaqiiqa ninkii la ceebeeyeyna difaac ayuu gelayaa marka wuxuu isleeyahy ninkaan adigana waxba haka maqlin oo haka yeelin lama rabo marka taas aadaabta sharciga ka mid ma aha qofka in si sira loogu naseexay amaa laakiin hadduu isagu dembiga uu samaynaayo maalan dembi uu la jahraayo ay tahay oo bannaanka uu dhiganayo oo meelaha ku muujisanayo kula jahraayo ay tahay markaasoo kale in marka isaguna si dadka markaa dembigiina ou dadkii shar dadka u gudbaysa ay tahay dadka in looga diga markaa ninkaa shartiisa way bannaan tahay iyada taas waxay culummada marka ka yimid oo noocaasoo jahri ay waxu nasiixa oo jahriyo ay dhiibeenna macnahaasaa lagu xambaarayaa marka nacam walaa yajhar yaanu la jahrin oo kor ugu qaadin filmala'i jamaacada dhexdeeda bitakdi'atihi gef xugmintiisa waliyubayin lahu ha u caddeeyo waliyubayin lahu ha u caddeeyo daalika kaagaas ha u caddeeyo cala infiraadin minhumaa yacnii gooni iyagoo ah iyagoo gooni ah labadooda keliya ha u caddeeyo ayb wa rifqin min qowlihimaa wa calaa rifqin dhimrin oo min qowlihimaa warkooda ah ha isugu naseexeen si tartiiboo dhimrini ay ku jirto nacam fain rajaca ila alxaqi xaqa hadduu u soo laabto waa sidii la rabay wa ilaa haddii kale falyatbachu calaa ra'yihi ra'yigiisa ha ku raaco wa ilaa haddii kalena ha ku raaco markaa ra'yigiisa ha ku raaco ayb oo isaga ilaa falyatabichu calaa ra'yihi ha ku raaco ra'yigiisa ha ku raaco faina haddii ra'yigaasu de dabcan uusan ahayn markaas wax foolxun oo dembi ah faina aladii yadkhulu bayna calaykumaa waxa idinka idinsoo gelaya oo min alfasaadi fasaadka ah biikhtilaafikumaana idinku soo gelaya iskhilaafidda aad iskhiilaafaysaan yaa acdamu uu ka weynin badan yahay mid ka weynin badan waay mimaa yaxdaru mima yuxadaru waxaa laga digtoonaanayo min alkhai ama mima yuxadiru waxa uu ka digaayo oo min alkhada'i gefka ah maca itifaaqimaa idinka iswaafaqidiina maa lam yakun haddaanu ahayn alkhaau gefka fii amri diini arin diinka ku saabsan hadduusan ahayn gefku haddounan ahayn arrin diinta ku saabsan yacni waxaa weeyaan inaad isku wax arrin diinka ku saabsan haddounan ahayn gefku yacnii inaad dhibka iskhilaafkiinna ku imaanaya wuxuu ka daran yahay waxa laga digtoon yahay markaas oo idinka gefkiinna ahna inaad yacnii shaygaas diinta aan gefka ku ahayn laakiin laga fiican yahay masaalixdiinna loogaga fiican yahay inaad gefkaas isku raacdaan baa ka fiican uu leeyahay inaad yacnii idinka intaad iskhilaaftaan hadhow markaa furqa ee idin dhex gasho shayga laga hadlaana waa shay aan diin ahayn ogow nacam shaygooduu diinta gaf ku yahay maya mima yuxdaru min alkhaطa'i maca itifaaqikuma faina aladii yadkhulu calaykumaa waxa idinka idin soo gelaya oo min alfasaadi fasaad ah biikhtilaafikumaa idinku soo gelaya acdamu midka weynin badan waa mima yuxdaru waxa laga digtoon yahay oo laga cabsanayo min alkhaطa'i gefka maca itifaaqikumaa idinka iswaafaqidiina lala qabo maa lam yakun ilkhaطa'u haddaanu ahayn gefku fii amri diini hadduusan ahayn fain kaana fii amri diini haddii uu yahay falyatabic ilxaqa xaqa ha raaco xaysu kaana meeshuu ahaadaba waliyuhaabir hana ku sabro oo ha ku dadaalo calaa nusxi akhiihi walaalkii oo naseexayntiisa wa tasdiidihi toosintiisa mastadaaca intuu awoodayo walaa yaxulla yaddahu gacantiisa yousan furin can tacdiimihi weynayntiisa yousan ka furin wa tawqiirihi imaamusidiisa gacantiisa yaanu ka furanin walaalkiisa inuu tacdiimiyo oo weyneeyo iitaaru aluquwati cala adunyaa walaaltinimada in laga doorto adduunyada walaaltinimada iyo adduunyada hadday iska hor yimaadaan walaaltinimada in la doorto walaa yu'tir axadukumaa midkiin yaanu dooranin calaa akhiihi walaalkiis shay-an waxba yaanu ku doorsanin oo min caradi dunyaa adduunyada dhaldhalaalkeeda iyo raaxadeeda ah fayabkala markaa uu ku baqiilo biakhiihi walaalkiis min ajlihi adduunyadaa darteed walaalkiis uu kula baqiilo nacam adduunyo yacnii iyo ukuwada walaaltinimada walaaltinimada hormariyo yaanay dhicin yacnii midkiinna yuusan adduunyadiisa walaalkiis ka dooranin oo markaas intuu adduunyadiisii jeclaysto kula uu kaga baqiilo walaalkiis taasaysan dhicin maanta waa adduunyada dadka isku dira waa lacagtaas waxaa weyn waa un adduunyadaas dad walaalaha waa isku diraysaa dad badan diintay uga baxayaan dad badan waxaa weeyaan waxaa weyaan diintii iyo adduunyadii adduunyaday ka doorteen nacam waana wxii nabiga calayh salatu wasalaam uu sheego uu yidhi ittaqu dunya wattaqu nisa faina awala fitnati bani israa'iila kaanat fi nisa adduunyada iska ilaaliyu yidhi iyo haweenka labadaas fitna aad u daran waa dadku fitnay ku yihiin marka adduunyada inaanu qofna waxba uusan yacni diinkiisa iyo walaaltinimada dadka muslimiinta kala dhexaysa gaar ahaan dadka nasab ahaan iyo diin ahaan kula dhashay midda kala dhexaysaa inuu adduunye ka hormariyaa ma aha adduunye baaba'ayso wa yucrida canhu ou ka jeesto markaa bisababihi adduunye sababteed oo uga jeesto ow yunaafisahu fiihi ama adduunyadii ou kula tartamo waman wusica calayhi qofkii loo waasiciyo minkumaa labadiina idinka mida fii dunyaahu adduunyadiisa falyushaarik bihaa akhaahu walaalkiis ha wadaajiye waxa ka siiyo adduunyada yacni midkiin haddii ilaahay adduunye fiican siiyo badan walaalkiis waxaa ka siiyo yidhi walaa yanfaridu bihaa duunahu yaanu lakeli yani lama keli noqdo yownan la keli noqonin bihaa adduunyadaas duunahu walaalkiis sokadiisa walyaxrisa ku dadaalo calaa tahmiiri maali akhiihi walaalkiis maalkiisa inuu ka miro dhaliyo oo u miro dhaliyo kamaa yaxrisu calaa tahmiiri maalihi sida maalkiisa oo u miro dhalinaayo sida maalkiisa oo uga miro dhaliyo walaalkiis maalkiisana ha ugu shaqeeyo ha u miro dhaliyo u leeyahay nacam ayb oo yacni dhaqankan ninbay naftiisa yousan jirin nacam dad iskaashado hal jir wada ah noqdaba u jeedaa altacaadufu waatawaasulu isu naxariisashada iyo isxiriirinta wa adhiraa muujiya altacaaduda muujiya isgarabsi waatawaasula isxiriirin watacaadufa isu naxariisasho watanaasula isu gargaarin xataa tacrifaa ilaa aad xataa tucrafaa bihi ilaa la idinku kasaba arrintaas waa in dadka ay idinku bartaan isku duubnidaas uu leeyahy nacam isu kaalmeeya isu naxariista isxiriiriya cudud isu noqda oo istaageera ilaa la idinku barto ay dadka idinku bartaan arrintaas fa inna daalika kaagaas mimaa turdiyaani bihi rabbakumaa waa wax aad rabbigiin ku raalli garaynaysaan watakiidaani bihi caduwakumaa cadowgiinnana aad ku carogelineysaan cadowgiinnana waa ku caroonayaan rabbigiinna waa idinku jeclaanayaanmarka midnimadu dadka waxa ay ku yacni wax ay midnimo ku waayeen kala tag kuma helaan dadku nacam ayb marka dadka muslimiinta gaar ahaan midnimada inay ku dadaalaan iskuna walaalaystaan iimaankaas iimaanku waxaa weeyaan waa shay qaali a nacam hadday timaado iimaanka iyo lidkiisa hadday timaado dadka muslimiintu waa inay hal jir ay ahaadaan nacam oy iloobaan markaas waxyaabaha iyaga markaa dhexdooda ah inay iloobaan meel iska dhigaan oo ay la diriraan oo ay markaas isu kaashadaan cadowga aan ku diinta ahayn isaga nacam cadowga aan ku diinta ahayn nacam maxaa yeeley walaha iyo baraha jacaylka ilaahay dartii laysu jeclaaday iyo nacaybka alle dartii laysu naco wuxuu qadrigiisu wuxuu la egyahay waa iimaanka ayuu la egyahay hadba qofba qofku ka iimaan badanya waa laga jeclaan badan yahay nacam marka gaal hadda iimaan maba leeba nacam muslimkuna iimaanuu leeyahay iimaan bartiis unbuu leeyahay qofka mu'minkaa marka mu'minkaas iimaan bartiisle iyo iimaanka bartiisle in la garab istaago in la garab istaago loo naseexeeyo loo khayr miiro wanaagga muslimka lala jeclaado nacam oo muslimkii aan gaalo lagala safanin nacam oo gaaladii inta loo hiiliye hadhow marka muslimkii inta laga safto maalinba marka gaaladu ay mid iska cunto hadhow marka nacam marka ugu dambaysana kan ugu dambeeya marka uus wax garab iyo wax u garabsada markaas oo waayo nacam taa ma la rabo waana wixii andalus ku dhacay waa nacam ay ku dhacday oo ay gacanta muslimiinta ay uga baxday waa nacam boqorro yaryaroo ninba uu qayb yaroo dhulka ka mida uu ka taliyo oo ayagu isnacab ayay ahaa jireen nacam mid kastaa marka gaalo intuu garab ruumaanka intuu garabsado ayuu midka kale ku jebinaya ka kala kana inta la garabsadaa kan kale lagu jebinaya ilaa markii ugu dambeysay yacnii kii ugu dambeeyey ou soo haray kii ugu dambeeyey marka muxuu iska celin karaa marka wax uu iska celin karaa malaha marka dadka waxaa weeyaan haddaysan baraarugin wakhtiga ay intay goori goortay haddaysan baraarugin hadhow waxaa weeyaan waxaa imaanaya gaal aan isagu midna aqoonin nacam midna aan kale aqoonin nacam oo uun midka uu maanta garabsanaayana inta uu kusii meel gaarayo keliya u yaqaana nacam mar hadduu wakhtigii la dhaawo wakhtigii haddii uu gaaro wakhtigiisi uu gaaro waa bas nacam marka midnimada in lagu dadaalo lana muujiyo midnimada macnaheeda uma jeedna yacni wax kasta oo yacni dadka muslimiinta yaysa isu naseexaynin oo xaqa yaysa isku sheegin kama wadno xaqa waa laysku sheegaa iyadoo laysgarabsanayo nacam xaqa waa laysku sheegaa iyadoon laysnacaynin oo laysgarabsanayo nacam laa taqaacuu walaa tadaabaruu walaa taxaasaduu walidaalika gaaladana watakiidaanii bihi caduwakumaa marka uu leeyahay waxaa weyaan gaaladu meel dadkoodu ay midaysan yihiin ma awoodi karaan inay ku dhacaan xataa si kasta haw tabar darnaadaan wuuna sheegi doonaa sheekha laftirkiisa waiyaakumaa iska ilaaliya watanaafusa tartan wataqaaduca isgoyn watadaabura isdabajeedin wataxaasuda isxasdid iyo wadaaca iyo wadaacata nisaa'i haweenka oo la adeeco fii daalika lagu adeeco nacam waxaad iska ilaalisaan buu le tartan iyo inaad adinku tartan idin dhex maro iyo xafiltan iyo inaad isgoysaan iyo inaad isu daba jeedisaan iyo inaad haweenka ku adeecdaan arrintaas ila haweenku waxaa arrintaas inay ku dhexgelisaa laga yaaba nin walaalkaa kugu dirto yaa dhici karta marka arrintaa ku adeecinule midkiinna yuusan haween ku adeecinuu leeya arrintaa iyadaa nacam fainahu mima yufsidu diinakumaa waa waxa diinkiina fasaadinaya wa dunyaakumaa iyo adduunyadiinaba labadaba idinka hallaabaysaa wayadacu min qadrikumaa qadarkiinana hoos u dhigaayo wayaxudu min makaanikumaa darajadiinnana hoos u dhigaayo meesha aad joogtaan wayaxqiru amrakumaa arrinkiinana xaqiraayo liidayo cinda caduwikumaa cadowgiina agtiisa haddaa idinka isnicabtihiin cadowgiina oo idinku soo dhiirana wayusahiru yaraynaayo shanakumaa arrinkiina cinda sadiiqikumaa saaxiibkiinana agteeda ninkii idin garabsalahay saaxiibka idinka dhigalahayna markuu idin arka sida aad tihiin waa idinka tala baxayaanfarahu idinka qaadaya laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa sadaqaadkii marka inaan lagu burburinin gallad sheegasho iyo in waxaan ku siiyey iyo dhib waman asdaa minkumaa ilaa akhiihi macruufa ninkii idinka idinka midoo walaalkiis macruuf u taago oo siiyo aw amase mukaaramatan ama karaamayn aw muwaasalatan ama xiriirin lacag iyo adduunya uu ku xiriirinaa ninkii siiyo falaa yantadir yaanu sugin muqaaradatan calayha dayn iyo qaan yousan uga dhiginoo inuu u gudo yousan ka sugin nacam ninkii walaalkiis wax fiican siiyo oo taageero asna berri waa inuu taageeraayo waxay siiyaa yousan ka sugin iska siiyo isagoo nacam mana fiicnaba sideeda haddaad wax ku bixiso adigana berri waxa lagu siiyo ajrigaaga waxbaa dhin maayo nacam wma aataytum min riban liyarbuwa fii amwaali اnnaasi falaa yarbu cinda allah wma aataytum min zakaatin turiiduuna wajha allahi faulaa'ika hum lmudcifuun aayaddan marka culamada qaar waxay ku macneeyaan ribada aayaddan ay sheegayso waa ribada ixsaanka qofka uu sameeyo oo ku rabo mid lamida iyo ka badan in lagu siiyo taas walaa yadkur yousan sheegin ma ataa minhaa waxa uu markaa ula yimid waxa uu siiyeyna yuusa sheeg sheegin oo walaalkeen waxaasaan u qabtay oo isagay ka taallo oo dhibaataysan oo saas aan wax u qabtay iyousan dhihin waxba yuusa sheeg sheegin fa ina dalika mima yuujibu daqaa'ina maxaa yeele taasi waxay waa waxa keenaayo waajibinayo uurgunug wayusabibu tabaaquda carooshana in in laysku caroodana sababaayo ayb wa yuqabixu lmacruufa macruufkana fool xumaynayo ayb wa yaxqiru lkabiira kan weynna u xaqiraayo qofka weynna hoos u dhigaayo xaqiraayo ayb wydul calى almaqti wاdacati wadana'ati اlhimma wayadullu wuxuuna tusaa arrinkaas cala almaqti caro iyo wadacati liidnaansho wadanaa'ati اlhimmati iyo himo hoosayso himo aad u liidatay tusaysa arrintaa buu lehay laa tuqaabilu lisaa'ata bilisa'a laa tuqaabil اlisaa'ata bilisa'a xumida xumiha ku gudin wain axadakumaa midkiin wain axadukumaa midkiin haddii zalla uusan biririxdo wa taraka uu ka tago alaqda biwasiyatii qaadasho dardaarankayga ou qaata hadduu ka tago fii biri akhiihi walaalkii dardaarankaasoo ku saabsan walaalkiis u baari noqoshadiisa wa muraacaatihi iyo ilaalintiisa falyatalaafa alaakharu daalika kan kale arrinkaas ha ku muqaabaleeyo ha kula kulmo bitamasukihi biwasiyatii ku dhegid oo dardaarankayga ku dhegaayo falyatalaafa ha kula kulmo ay falyatalaaqa ha kula kulmo alaakharu kan kale daalika dhibkaas la dhibay oo ninka kale ou dhibay bitamasukihi biwasiyatii qabsasho ah dardaarankayga ou qabsanayo yacnii midkiin hadduu dardaarankii xumeeyo oo isagu uu ninkii kala xumeeyo ka kale yousan xumaynine dardaarankayga ha fuliyo iyo wasabri liakhiihi nacam iyo walaalkiisa u sabraayo wa rifqi bihi u dhimrin oo u dhimrinaayo wa tarki lmuqaaradati lahu iyo ka tegis ou ka tegaayo inuu ka ama yacnii ou u gudo wixii xumaantii lagu sameeyey inuu xumaan kale ku gudo ka tegid uu ka tegaayo calaa jafwatihi jafwadiisaas gooynta uu gooyey waalmutaabacati lahu calaa suui mucaamalatihi ha ka tago inuu ku raaco calaa suui mucaamalatihi mucaamala xumadiisa inuu ku raaco fa innahu hadduu saa yeelo yaxmadu caaqibata sabrihi sabarkiisa caaqibadiisa cirib dambeedkiisa wuu mahadin doonaa wayafuuzu bilfadli ayuu ku liibaani doonaa fii amrihi arrinkiisa walaa yakuunu maa yatiihi akuuhu walaalkiis waxa uu la imaanayana walaa yakuunu ma ahaanayo maa yatiihi akuuhu walaalkiis waxa uu la imaanayo kabiira ta'hiirin fii xaalihi xaaladiisa mid saamayn badan oo weyn ku yeelanaysana ahaan maayo yiri halkan marka sheekh wuxuu ka tilmaamay iyadana sabarka faa'iidada uu leeyahay midkiin haddii la dhibo oo qofka kale uu dhibo ha iska safro sabarku marka faa'iidadiisa waxaa ka mid a asagana dhib ku imaan maayo ninkaani tan labaadna waxaa weeyaan caaqibadiisa sabarka waa la mahadiyaa walidaalika sabarka sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala risaalo wuxuu leeyahay layidhaha qaacidatun fi sabri oo aad iyo aad u qiimo badan oo iyadoo laftirkeeda akhris iyo daraaso u baahanba ayuu leeyahay wuxuu uga hadlaa sabarka anwaacdiisa qiimaha uu sabarka leeyahay iyo waxyaabaha qofka ku bixinaayo inuu safro waxyaabaha adigu kugu kaalmaynayo sabarka ilaa toban iyo dhowr waxyaabood buu sheegay oo mid kasta adilada kitaabkai sunnada uu ka soo bixiyey aadna u qiimo badan aadna u faa'iido badan nacam weliba sabarka ugu daran ee sheekhu hadda midka uu sheegaayo sabarku waxaa weeye waa saddex nooc daacada oo lagu safro macsida oo laga safro intaa dadku waa laga yaabaa qofku inuu ilaahay waafajiyo inuu sameeyo yacni ujeeda kan kale nooca saddexaad waxaa weeyaan qadarka iyo qadaha waxa ilaahay u soo qadaraayo inuu ku safro laba nooc waa isagana kaas kalena waa laba nooc nooc bani aadamku wax sabababa aysan ku lahayn maalan waa iska jirata adiga jirraa kugu dhacay maalan beeraad lahayd roobaa beerti kaa baabi'iyey roobka dad sabab uma aha ilaahay umbaa iska keenay tan ay bani aadamku sababta u lahayn aysan ku lahayn dadku waa qaadan karaan waa ku sabri karaan imaa inuu isa sabarsiiyaa laga yaabaa haddii kalena markuu qayqayliyo cabbaar danuu isaga sabraa imaa ikhtiyaaran waa ima diraaran ayuu ku sabraa si fiican u feer nooca labaad laakiin oo ah musiibada adiga bani aadamka ay ku musiibaynayaan dhibka ay dadka kaaga imaanayaan waa wax ilaahay kuu qadaray laakiin bani aadamku sabab uu u yahay nooca ugu dhibka badan noocaas waay sababtoo a naftu waxay jeceshahay inay aarsato naftu waxay jeceshahay inaan laga sara marin waa dhibaysaa marka nafta inay xoogaa sabarto oo isceliso aaday u dhibaysaa midkaasna waa midka caaqibadiisa dambe qofka tamkiinka iyo wanaagga iyo midka keeno oo sheekhan hadda uu sheegaayo waa midkaas waa qof aad u jeedidoo ku dhibaayo inaad wanaag ugu bedeshido u sabarto nacam ku dhibaayo marka inaad sabar aad ugu bedeshid waa wax ugu dhibka badan waa nacam walidaalika ambiyada ilaahay waa ka soo baxeen caaqibadoodana waxay noqotay sabarkaas way mahadiyeen nacam waxyaabaha walidaalika nebiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray naftiisa uma usa aari jirin naftiisa uma aari jirin alla u aari jiray subxaana wa tacala haddii alla dembi laga galo waa ka dhiidin jiray nebiga calayh isalatu wasalaam laakiin haddii isaga wax lagu sameeyo farow ka qaadi jira waa iska dhaafi jiray marka adiga naftaada nafta nebiga kama sharaf badna kama fiicna naftii marka kaa qiimaha badnaydaan isu aari jirin inaada isu aarin ilaahay haddaad u aari karto u aar laakiin adiga ha isu aarin waxba wixii lagaa hadleeya markaas haddaad wanaag ku bedeli karto wanaag ku bedelo dii kalena markaa inaad saa ku sabartalaakiin bani aadam waa waxaa weyna dadkii yacnii alla subxaanahu watacaala qofkii inuu u dhiidhiyo waa iska yaraatay nin walbaa naftiisa unbau markaas u dhiidhinaayo intaas oo maal iyo naf iyo wax walba oo agdhigaan waa cagsi marka fi litifaaqi barakatun itifaaqa dadku inay midnimadu baraka ku jirto waclamaa ogaada annii anigu qad ra'aytu waxaan arkay yidhi jamaacatan dad kooxaan arkay yidhi lam takun lahum axwaalun axwaal xaalado aysan u sugnayn walaa aqdaarun awood fara badanna dad aan lahayn yani dad qadar yani aqdaar waa qadar awood waxaan ujeedaa awood walaa aqdaar yani waxaa weyn qadar qiimayn dad aan xaalad hagaagsan aan lahayn qiimaynna aan lahaynoo dadka agtooda aan saa uga qiimo badnayn yaan arkay uu yidhi aqaama axwaalahum axwaashooda waxaa istaajiyey wa rafca aqdaarahum qadarkoodana waxaa kor u qaaday ittifaaquhum midnimadooda iyo wa tacaaduduhum iyo isgarabsigooda isgarabsiga ay isgarabsanayaan iyo iswaafaqidoodaa kor u qaaday buu yidhi waqad ra'aytu jamaacatanna waa arkay uu yidhi dad kaanat aqdaaruhum saamiyatan qadarkooda iyo sida yacnii qadarkooda uu sarreeyey wa axwaaluhum axwaashoodana naamiyatan ay koraysay maxaqa axwaalahum axwaashooda waxaa tirtiray wa wadaca aqdaarahum qadarkoodiina waxaa hoos u dhigay ikhtilaafuhum iskhilaafkooda hoos u dhigay soo ma jeedi sheekhu marka khibrow ka hadlaa marka waayo aragnimo iyo khibro isagu ou arkay oo ka hadlaa nacam waxaan arkay yidhi dad jamaaca oon dadkuba saas agtooda ka ahayn markay laakiin isgarabsigooda iyo iskaashigooda iyo midnimadooda koroo u qaada kor dad badanoo ayay ka saramareen oy saas uga saramareen wa bilcagsi dad awood badan oo tiro badan oo laakiin iskhilaafsanoo khilaafkoodaas ou sababay inay dadka ka hooseeyaanaan aragnay lidaalika waxaa weya marka tirada hadda dadka muslimiinta haddaad fiiriso waa tiro yaraan ma haysa laakiin isgarabsi iyo midnimo iyo inay xaq ku midoobaan yaa ka dhumay walidaalika marka waa kaas marka hadda waxaa weyaan ummad aad u tiro yara uga tiro yar yahuudda maanta adduunyada laga qaqaylina waa saddex milyan ama haddii laga badiyo shan milyan meelahaas nacam nimankaas marka hadda waxaa weyaan tiradaas yar leh maxaa hadda ay marka muslimiin tiro badan ay ku dhex jiraan maxaa sababay marka waxaa sababay waxaa weyaan midnimo la'aan waa nacam midnimo la'aan iyagaan is-aaminsanayn dadka muslimiinta ay kaabiga ay ku hayaan sababtaa mid walbaa markuu maanta is yiraa nimankan maanta si fiican ha loogu duulo ku ka midaa jaajuusahay nacam wax is-aaminsanba ma aha soo ma garan walidaalika marka waxaa weyaan laakiin dad aad ayagu marka maahan inay waxaan ku gaareen yahuudi hadda midnimo iyo khayr yahuud agtooda ma yaal iyagaba laakiin waxaa weyan adigii kii lagaa raba markaad ka tagto ilaahay cuquuba waa ku cuquubayna waa lagugu cuquubayna casaa inaad soo laabata ee yahuudi hadda laftirkeedaysa waxba ahaynba marka wuxuu yidhi faxdaruu an takuunaa minhum iska ilaaliya yidhi labadiinnan inaad dadkaasoo kale noqotaan oo aad dadkaas ka mid noqotaan silaturaxim qaraabo xiriirinta uma calaykum bimuwaasalati bani acmaamikumaa ilma adeeradeen xiriirintooda ku ogaada wa ahli beytikumaa iyo qoyskiinna inaad xiriirisaan ogaada waalikraami lahum inaad maamuustaan ogaada waalmuwaasalati likabiirihim iyo inaad xiriirisaan kooda weyn wa sagiirihim iyo midkooda yar wlmushaarakati lahum bilmaali wlxaal maal iyo xaaladna inaad la wadaagtaan wlmushaarakati lahum bilmaali maal inaad la wadaagtaan ood maalkiinni wax ay idinkala wadaagaan wlxaali xaaladda ay ku jiraan inaad kula jirtaan wlmusaabarati calaa muhaadaatihim iyo inaad ku sabartaan garabgalkooda garabgalkooda inaad ku sabartaan wlmutaabacati liziyaaratihim booqashadooda israacraacisaan watacaahudi liumuurihim iyo arrimahoodaad ku faajafaajootaan yani inaad ka warqabtaan arrimahooda waalbiri likabiirihim kooda weynoo loo ixsaanfalo waalishfaaqi calaa sagiirihim kan yaroo loo naxariisto kooda yar waalxirsi calaa namaa'i maali haniyihim kooda waxaysta maalkiisa in loo koriyo maa in laga xado ama laga nuqsaamiyo ama laga dhifsado waalxifdi licaybihim caybtooda dhowroo la ilaaliyo dadka ceebahooda meelaha la geynin oon lagu faafinin dadka qaraabada weliba khaasatan xaq bay leeyihiin nacam cumuumanna qofka muslimkaa inaan ceebtiisa bannaanka lagu faafaafinin nacam axaadiis fara badanna way ku soo aroortay allana wuxuu le walaa tajasasuu thawri iyo culimmadana waxay ku fasireen albaxu dadka in la baarbaaro ceebahooda nacam walxifdi licaybihim walqiyaami bixawaa'ijihim loo istaaga danahooda duuna iqtidaa'in limujaazaatin iyagoon duuna iqtidaa'in iyadoon keenaynin limujaazaatin abaalmarin iyadoon yacnii laga dalbaynin duuna iqtidaa'in ay duuna dalabin minhum iyagoon laga dalbaynin mujaazaatan abaalmarin iyagoon waxba laga rabin oo ixsaan fal adoon waxba ka rabin markaas wala mtidaari muqaaradatin iyadoon la suganaynin qaan iyadoon qaan sheegad lagu suganaynin faina dalika kaagaas mimaa tasuudaani bihi waa wax aad oday ugu noqonaysaanuu yidhi qaraabadiinna fii cashiiratikumaa qaraabadiinna dhexdeeda qaraabadii iyo qoyskii dad madaxaad aad ka noqonaysaanoo idinkaa hogaaminayo haddaad saa u dhaqantaan haddaad u ixsaan fashaan kooda yar ka warqabtaan axwaashooda aad ka warqabtaan xaaladooda aad ku dhex jirtaan hadday cabsi tahay iyo hadday amni tahay iyo hadday barwaaqo tahay hadday abaar tahay haddaad mar walba u taagan tihiin oo iyaguna aydan waxba ka rabin idinkaa marka dambe talada ay idiin dhiibanayaan banaan ayb dadkuna hadda dad fiican hadday talada u dhiibtaan ummadda dhanaa hagaagaysa marka nacam wa tacdumaani bihi aada ugu weynaanaysaan cinda ahli beytikumaa gurigiinna dadkiinna qoyskiinna agtooda wasilaa raximakumaa qaraabadiinnana xiriiriya wain dacufa sababuhaa sababkeedana daciifa iska ahaada waquribaa maa bacuda minha waquribaa dhoweeya maa bacuda minha wixii fogaado oo iyada ka mida soo dhoweeya wajtahidaa ku dadaala fi lqiyaami bixaqiha xaqeeda oo loo istaago wa iyaakumaa iska ilaaliya watadiica lahaa in la dayaco faqad ruwiya can nabiy sal l slam annahu qaal waxaa laga wariyey nebiga inuu yidhi man axaba annasa'a fi lajali qofka jecel in cumriga loo dheereeyo wasacata fi risqi risqiga in loo waasiciyo qofka jecel falyasil raximahu qaraabadiisa ha xiriiriyo wahada mimaa wahada kani mimaa yashrufu bihi multazimuhu waa waxa uu ku sharfoobaayo midka laasimsado arrintaa ninkii laasimsado dusha u rito waa ku sharaf mudanaya wayacdumu cinda annaasi mucadimuhu kan weynaynaya arrimahaana dadka agtooda wuu ku weynaanaya wamaa calimtu ma ogi buu yidhi ahla beytin qoys taqaadacuu isgooyey watadaabaruu isu daba jeediyey ilaa halakuu waa halaagsamaan wanqaraduu waana baaba'aanu yidhi qoys yacnii ma arag uu yidhi isgooyo oo yacnii isu daba jeediyo isnaco ilaa way halaagsamaan waana baaba'aan baaba'a yacni qasab maaha in yacni qofku uu tafiir ahaan inuu baaba'a qasab maaha baaba'a yacni waxaa weyn wax sheegid fiicanba haddaysan ka harin qoysku faa'iida wax baaba'ayay la mid tahay macana haddii uusan yacni sheegid fiican dikri fiican haddii adduunyada uusan ugu harin wax baaba'ayo waxba ma dhaabaan walaa calimtu ma ogi buu yidhi ahla beytin dad tawaasaluu isxiriiriyey watacaadafuu isu turay ilaa namow way ziyaadaan wakafuruu waa bataan wa buurika lahum waana loo barakeeyaa fiimaa xaawaluu waxay isku dayeen alwasiyatu biljaar deriska dardaaranka deris in loo dardaarmo uma aljaara deriska ogaada calaykumaa bixifdihi calaykumaa ogaada bixifdihi ilaalintiisa deriska in la xifdiyo walkafi can adaahu iyo in laga joogo deriska dhibkiisa wasitra nacam calaykumaa bixifdihi walkafi can adaahu wasitri licawratihi la asturo dariska cawradiisa in la asturo sababtoo dariska deriska kale waa is og yihiin iintiisa iyo daldalooladiisa iyo xumaantiisa waa ogtaha adiga deriskaaga asna waa ku og yahay marka inaad ka faa'iidaysato ma aha ood meelaha dhow ku shaacisood ku naadiso walihdaa'i ilayhi in loo hadiyeeyo deriska mararka qaar deriska in wax loo hadiyeeyo wasabri calaa maa kaana minhu waxa deriska kaaga ahaanaya xaggiisana lagu sabro fqad ruwiya can الnabiy sal ا slam annahu qaal laa yu'minu man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu wallee ma rumayninuu yidhi nebiga qofkan deriskiisu aanu ka aamin noqonin shartiisa wa ruwiya canhu sal اllahu alayh ali wslam annahu qaal maa zaala jibriilu jibriil kama zuulin yuusiinii biljaari deriska inuu igala dardaarmaayo xataa danantu annahu sayuwarisuhu ilaa aan u maleeyeyba inuu dhaxal siinayo deriska inuu idhaxal siinayo ilaa aan uga maleeyeyba ilmaha marka deriska xaqdhowrkiisa in la baro lagu tarbiyeeyo ay ku weynaadaan ee deriska inay tuuriyeeyaan ama ay deriska dhibaan ama macnaha waalidkiina uusan kala hadlaynin o uusan baraynin wax fiican ma ahan aljiwaaru qaraabatun wanasabun derisku waa qaraabanimo iyo nasab waclamaa ogaada ana aljiwaara derisku qaraabatun wanasabun weeyaan fataxababaa ilaa jiiraanikumaa deriskiina isjeclaysiiya kamaa tataxababaani ilaa aqaaribikumaa sidaad qaraabadiina isu jeclaysiinaysaan deriska isu jeclaysiiya ircayaa xaquuqahum xuquuqahum xuquuqdooda ilaaliya fii mashhadihim markay joogaan iyo maqiidihim kolkay maqan yihiin wa axsinaa ilaa faqiirihim faqiirkooda u ixsaanfala wabaaliqaa ku xeel dheeraada fii xifdi kaybihim maqnaanshadooda ilaa aaliintooda wacallimaa jaahilahum jaahilkoodana waxbara deriska jaahilkiisana waxbara kam min annaas hadda waxaad arkaysaa dad deris ah oo aan ilmahooda dugsi geyso karin qur-aan aan bara karin aan ama iskuul wax laga barta gey karin oo aan yacnii ilmihii iska dhaafa yacni macaashkoodii luqmadoodiisay ku soo saaraana dhiba inay barta inay waxbarid uma heli karaan dadkaasoo kale marka in wax la baro oo wax laga bixiyo hab say wax ku baran lahayn la suurogeliyo oo ama adiga aad ka bixisa dugsiga qur-aanka ahaa haddaad adiga macallin tahayna de markaas ama ad wax bari kartana inaad adiga aada lacag la-aan wax ku barto maxaa yeele adiga ma ogid qofka si fiican u xambaari doono diinka rubamaa nin darisa ilaahay inuu fiican kaa baro adiga xaggaaga ilmahaaga si kastood ugu dadaashana ay la mid noqon waayaan waa iska dhici kartaan marka inaad ku dadaasho deriska mar walba oo laga warqabo waxaad garanaya waxyaabahan o dhan waxay ku tusaayaan maxaasinu diini lislaam diinka islaamka maxaasinta diinta ay leedahay yacni waxyaabahan sheekh uu ka hadlaayo diintana ay ka hadashay diin kale yani diin kaleoo xaqa ma jirto m habdhaqan kale oo laga heli karaa abadan ma jiran caalamka haddaad wareegto oo dadka say u dhaqmaan aad fiirfiiriso waxaa weeyaan dad aan muslimiin ahayn ka heli maysto waxaan gaalada waxaa weyaan maba isyaqaanaanba labada qof oo deriska maba isyaqaanaanba waxaa laga yaabaa qof inay deris yihiin labaatan sano ku dhowaad walaa yacrifu minhu shay-an waxba kama yaqaanin inuu safar u baxay iyo inuu joogo midna kama warqabo sharta uga soo socoto ma oga walidaalika waxaan ogaa gaalada qaarkood waa ka qaylayeen arrintaasoo waxay dhaheen arrintan derisku uusan iska warqabin dhib fara badanay noo keentay qof baa waxaleynayo qofkii soo sheegi lahay maba ka warqababa qofkan waana la deris walidaalika dhibay noogu keentay dheen laakiin fiiri marka maxaasinta islaamka nacam marka qofka yacni isu muqaaraneeyo islaamka iyo habnololeedyada kale qofkii saa isugu muqaaraneeyo waxaa u soo baxayso xaqnimada diinta islaamka haddaad rumaysanayd waa kuusii kordhaa iimaanka waaxsinaa ilaa faqiirihim wabaaliqaa fii xifdi haybihim wacallimaa jaahilahum silatu asdiqaa'i alabi aabbihii walaalihiis ee saaxiibadiis in la xiriiriyo uma man calimtumaa qofkaad ogaataan buu yidhi oo min ikhwaanikum min ikhwaanihi walaalahay ah wa ahli mawadatii dadka aan jecelahay ah fa innahu yatacayanu calaykumaa waxaa idinku waajibuu yidhi muraacaatihim ilaalintooda muraacatahum ilaalintooda wa tacdiimahum weynayntooda wa birahum ubaari noqoshadooda wa ikraamahum maamuuskooda wa muwaasanatahum xiriirintooda faqad ruwiya can nabiy sal slam faqad ruwiya can cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyey annahu xadaa can nabiy sal slam annahu qaal ina abara albiri baarinimo kan ugu baarinimada badan waxaa weeyaan an yasila arajulu ninka inuu xiriiriyo ahla wuddi abiihi aabbihiis dadka kan ou jeclaa ehelkiisa aabbihiis qofka ou jeclaa ehelkiisa inuu xiriiriyo marka aabbaha saaxiibkiis calaaqaa idinka dhexayso aabbaha baad ku xiriirinaysaa isaga ibnu cumar weliba wuxuu sameeyey sidaan nin reebaadiyoba u arkay isagoo waxawato faras ama dameer iyo waxwato labisan jidkau ku arkay markaasuu soo qaaday markaasuu cimaamadiisii oo aad u qurux badnaydna u siibayu siiyey madax u saaray qaaduu markaasaa la weydiiyey yaa ya ibna cumar waxaa leehi maxaasaan u yeelay reebaadiyuhu wax yaray isaga raalli noqonayaan cimaamadan aad siisay maahan wax yar haddaad siilayd waa iskaga raalli noqonaya markaasuu wuxuu yidhi xadiidkaanuu marka sheegay ina abara albiri an yasila arajulu ahla wuddi abiihi ikraamu likhwaani waana xadiid saxiixa xadiidka ikraamu likhwaani walaalaha in la maamuuso la karaamay uma ikhwaanakumaa ogaada caamilaahum kula mucaamila bilikhlaasi ikhlaas iyo walikraami maamuus oo qadaa'i lxuquuqi xuquuqdooda la gudo loo gudo watajaafi can idunuubi dunuubtoo laga fogaado sidaa kula dhaqma waalkitmaani lilasraari asraartoo la qariyo kula dhaqmo wa iyaakumaa an tuxadita anfusakumaa iska ilaaliyo yidhi naftiinna inaad ugu sheekaysaan an tantadiraa inaad sugataan muqaaradatan gudsasho waxaas intaas maanta dhan waxuu ka waaninaa yacni ixsaan ay sameeyeen inay abaal ku sugtaan ayuu ka waaninaa waxuu baraa karamka karamka karamka ayuu barayaa maxaa yeele qofku hadduu barto wax kastoo uu sameeyo isagu inuu wax ku sugto haddii uu barto cudwi xubin ummadda anfacaysa maba noqon karaa walidaalika gaaladaas saas u dhaqanta hadduu kula taliyo lacaguu kaa rabaa keenuu kuleeya lacag waa kula talinaa keen lacag xafiisyay u furteen ma qofkan yacni in la yidhaha inta ka baxsaan sameey foomkan buuxso waxaas qabso intaas bis in la yidhaha beesaa looga rabaa xafiisaa loo furtay ma waxaa weyn waxaasoo kale marka wax yar haddii la sameeyo lacag keen hadda anaa dadka muslimiinta dhaqankaas waa ku socdaa reer magaalnimadana badanaa sabab madaninimadaa keentay waxaas nacan marka madaninimada qaabkaasoo kalena ma fiicno dadku waa inuu lidaalika diinta yani sharcigu waxyaabo in la kala gato oo reebaa jirta nacan waxaa ka mid a waxyaabaha uu reebay mukulaalaha oo kale in la kala gato waa la reebay waxaa kaloo nebiga uu reebay can diraabi alfaxli awrka yacni abaahintiisa maalan orgiyaa leedahay qof baa orgigi kaaga baahday lacag isii keen muqaabala ma bannaana culammada laba waxyaabood baa ku cileeyaano lama oga horta nafcigiisa nafcigiisa adiga ma hubtid orgiguu ku xihanya soo maa shayga labaadna waxaa weeyaan rubamaa inaysan shahwadiiba ka imaaninaa suurtagal noqon karto waxaadan ogeyn marka adiga ma gedi kartid waxaa kale culammadu ay yidhahdaan waxyaabahaasoo kale oon adiga qarashkaba aan kugu fadhinin waa waxyaabihii aa dadka anfici lahayd dadku anfici lahayd kadalika waxaa la reebay xijaamada qofka inuu wax ku qaato badana kasbu lxajaami khabiisun inkastoo nebigu calayh salaatu salaam ninkii toobay oo wax siiyey haddana laakiin kasabka oo ninka wax toobaa oo ku qaadanayo toobintu waa waa kasab xun sababta culammadu waxay u celiyaan wax qofka muslimkaa lagu taageero waayo maan wax looga qaata ma aha marka haddaad tira ani wax ixsaana ma falaya keliya gacanta iisoo taaga waa wax aad foolxumo ma fiicna marka wuxuu yidhi waiyaaummcaqli ma ahan taasoo kale waa karam xumo wa waiyaakumaa an tuxadidaa anfusakum aan tantadiraa muqaaradatan inaad sugataan minman aad ka sugantaan aad ka sugataan axsantumaa ilayhi aad u ixsaan fasheen wa ancamtumaa calayhi aad u ancamtumaa calayhi aad markaa nicmo ama gallad aad ku leedihiin korkiisa fa ina intidaara almuqaaradati oo la sugto tamsaxu saniicata wixii aad samaysay masaxaysaa wa tuciidu alafcaala arafiicata afcaasha sarsaraysana waxay ugu soo laabanaysaa oo ka dhigaysaa wadiicatan mid liidato wa tuqallibu shukra damman shukrigiina waxay u celinaysaa damman ayay u celinaysaa eed walxamda maqtan ammaantiina caray u celinaysaa war ninkaan uun wax un kaa suganayo waa maxay qaanta kugu laha laisleeyahay asabru calaa adannaas dadka dhibkooda lagu sabro walaa yajibu ma waajib aha an tactiqidaa inaad ictiqaadisaan mucaadaata axadin qof la collaytankiisa qofna ha la collaytamina yacni qof collaytankiisa uusan sharci ahayn waa dabcan wactamidaa cuskada ataxarusa iska ilaalin min kulli axadin qof kastaa inaad iska ilaalisaan ogaada cuskada faman qasadakumaa bimudaalabatin qofkii idinkula qasdo mudaalaba iyo wax dalbasho ow takarara calaykumaa biadiyatin idinka wax idinka tirsada yani ama ow takarara calaykumaa ama idinkugu soo laalaabto biadiyatin dhib idinkula soo laalaabto falaa tuqaaridaahu dhibkaa idinkuna ha u abaalgudinina juhdakumaa inta tabartiinna idinkana ha dhibinina qofkaas waa ka shaqaynina maanta dhan yani inaad isaga dhibtaan sa ha yeelinina nacam maxaa yeele cumrigaagii oo dhan baa dayacmaya qof wax ku yeelay ka aarsigiisa haddaad maanta dhan xeeladaadii xooggaagii aad ku bixiso waxaa weeyaan cumrigaagii halkaas ayuu ku dayacmayaa waltazimaa laazima asabra lahu mima stadactuma intaad awoodaan sabr laazima fama iltazama axaduni sabra qof sabr ma laasimsado walxilma iyo dulqaad ilaa caza waa cizoobaa wa nusira waana loo gargaaraa waman buqya calayhi layansurannahu allah qofkii laga gardaroodana ilaahay kii u gargaarayo dalika waman caaqaba bimili maa cuuqiba alayhi uma buqya dalika waman caaqaba bimili maa cuuqiba uma buqya calayhi layansurannahu allah ilaahay subxana wa tacala waa kii u gargaarayo waqad istacmaltu hada buu yidhi sheekhu marka aniga waan sameeyey buu yidhi waxaan aan idiin sheegayo yidhi bifadlillaahi ilaahay fadligiisa miraaran marar badan baan sameeyey faxamidtu lcaaqibata ciribteedana waan mahadiyey yidhi waqtabadtu waanan majeersaday bilkafi reebtoonaansho canilmuqaarabatoonaaday dad badan oo aan ka aarskaray oo aanan ka aarsanin ayaan markii dambe